أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن نودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن نودي بأمجادي يا نصر أجدادي نودي بأمجادي يا نصر أجدادي نودي بأمجادي
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal waa habeen jimco ah taariikhduna ay ku beegan tahay kowda bisha shacbaan sanadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijiri kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka fiidnimo dowladda saliibiyeedda kenya ayaa sheegtay inay isku soo dhiibeen maleeshiyaad hor leh oo ka tirsan kooxda ridada soomaaliya xildhibaano ka tirsan golaha dawaaqiidda kooxda riddada ayaa abaabulaya mooshin ka dhan ah ra-iisul wasaaraha murtadiinta howlgal qorshaysan oo lagu dilay askari murtad ah ayaa ka dhacay magaalada beledweyne ee wilaayada hiiraan guddi ka socday maktabka dacwada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa booqday goobaha waxbarashada ee deegaanka xaranka ee wilaayada jubbada dhexe munaasabad lagu soo gebagabeynayay tartan cilmiyeed socday muddo isbuuc ah ayaa ka dhacday deegaanka ceelshiil ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduud bandhig cilmiyeed heer sare ah oo ay sameeyeen ardayda macaahidda alricaaya iyo imaamu shaafici ayaa ka kala dhacay degmooyinka buulo fullaay iyo buurdhuxunle ee wilaayaadka islaamiga ah baay iyo bokool
جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن
dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roon ah warka fiidnimo iminkana isagii oo faahfaahsan dowladda saliibiyadda kenya ayaa sheegtay inay isku soo dhiibaan maleeshiyaad hor leh oo ka tirsan kooxda riddada soomaaliya nuur cali warsame abushayba ayaa warbixintaasi inoo eegaya ilaa iyo kow iyo toban ka tirsan maleeshiyaad kooxda riddada qaybka ah islamarkaana hubaysan ayaa lasoo warinayaa inay isku dhiibeen ciidanka kufaarta kenya ee ku sugan deegaanka xaluuqa oo ku yaala gobolka gaarisa oo ka mid ah dhulka muslimiinta ee ay xooga ku haysato kenya militariga xukuumadda saliibiyadda kenya waxay sheegeen in rasaas aad u tiro badan ay ka qaadeen maleeshiyaadka ay gacanta ku dhigeen taasoo gaaraysa ilaa iyo kun xabo qaar ka mid a dadka deegaanka ee ku sugan goobta askartaasi lagu qabtay waxay sheegeen in askartan ay ku wajahnaayeen deegaanka garabay una dhow xadbeenaad ka kala qaybiya soomaaliya iyo kenya mas-uuliyiin ka tirsan dowladda kenya ayaa waxay sheegeen in mid ka mid ah isa soo dhiibayaasha uu ahaa nin keyaan ah oo aan hubaysnayn sababta ay isku soo dhiibeen ayay ku sheegeen iyagoo culayso kala kulmay dagaalada ka socda soomaaliya maleeshiyaadkan horle ee isku dhiibaya dowladda kenya ayaa ku soo aadaya iyadoo maleeshiyaad fara badan oo ka tirsan kooxda riddada ay horay dabayaaqadii sanadkii tagay ay isku dhiibeen kenya kadib markii ay ka firxadeen dagaallo ay la galeen maamulka riddada jubbaland oo ka dhacay deegaanka raaskamboni mahadsanid abushayba xildhibaano ka tirsan golaha dawaaqiidda kooxda riddada ayaa abaabulaya mooshin ka dhan ah ra-iisul wasaaraha murtadiinta cali aadan cabdulaahi caliyare ayaa inoo sii ambaqaadaya warkaasi magaalada nairobi caasimada wadanka kenya waxaa ka socda kulamo siyaasadeed oo ay leeyihiin xildhibaano ka tirsan kooxda riddada iyo madax ka tirsan maamulka isku magacaabay jubbaland waxaana kulamadan looga soo horjeeda xukuumadda xamse cabdibare sida ay wararku tibaaxayaan xildhibaano ka tirsan baarlamaanka riddada kuna sugan magaalada nairobi ayaa bilaabay diyaarinta mooshin la doonayo in xilka looga xayuubiyo ra-iisul wasaaraha kooxda riddada xamse cabdibare marka uu dhowaan furmo kalfadhiga lixaad ee baarlamaanka xildhibaano cabdinuur cali aadan oo ka mid ah xildhibaanada ololaha siyaasadeeda ka wada kenya ayaa warbaahinta u xaqiijiyey inay jiraan kulamadaasi isagoo eedeyn kulul u jeediyey xukuumadda xamse cabdibare annaga hadda horta baarlamaanka fasax ku jiraa haddii alla idman mar dhow baarlamaanka furma rabo marka in las araarko oo las warwaraysto oo bal dalka xaaladiisa iyo waxa ku socda iyo sida uu yahay laska waraysto waa waa waa qasab haddii alla idmana waxay jirana markii la taga war jirba caqaaro iman doonaa markii la baarlamaanka la fura ayay noqon doontaa warkaas wixii markaa laga tashto markaasay imaan doonaa haddii laydhaha laakiin hadda waxaan ka tashanayna waxyaaba fara badan oo dalka wuxuu ku socdaan ujeednaa xawaalo dalka warramo suu xaal yahay se macnaha maxaa haleysan maxaa wanaagsan baarlamaanka waa furma rabaa iyo waxyaabaha macnaha maxaa qaldan iyo maxaa saxan intuu weydiisaan ku jirnaa haddii alla idma mooshin waxay soomaalida waxaa jirahdaan intuu orod jiray kuftan waa jirtay mooshin hadduu jirana baarlamaanka furma doona Eh, kulamada waa la Soomaaliya anaa ku dhahay waa la jooga halkan madaxweynaha badan aan jooga Eh, darad waa waxaan waxyaabaha aan iska wareysanay waxyaabaha kamid ah oon la yaabnay waxaa kamid ah eh, xukuumaddii dhowr iyo toban wasiir ku dhowaad ayaa wiil ar- gabar ar- la aroosay eh, dalka ku soo baxeen diyaarad soo qaateen oo halkaa u yimaadeen xildhibaano ka badan adiga markay agu yar tahay dad adiga aan ku qiyaasay eh, wasiirada ilaa sideed iyo sagaal iyo toban gaaraya ayaa waxaa leeyihin waxay u yimaadeen gabar la aroosaya abaabulka mooshinkan ayaa ku soo aadaya iyada oo madaxa maamulka la baxay jubbaland murtad axmed midoobe uu joogo nairobi islamarkaana uu meel xun marayo khilaafka kala dhexeeya murtad xamse cabdibare kaas oo sii xoogeystay wixii ka dambeeyey dagaalkii raaskamboni ee lagu jebiyey maleeshiyaadka garguurte mahadsanid caliyare howlgal qorshaysan oo lagu dilay askari murtada ayaa ka dhacay magaalada beledweyne ee wilaayada hiiraan howlgal qorshaysan oo habeenkii xalay ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen xaafadda nuur xawaad ee magaalada beledweyne waxay ku dileen askari murtad ah kaasi oo lagu magacaabi jiray carabey waxayna ka qanimaysteen qori eke afartan iyo toddoba ah oo uu ku hubeysnaa askarigaasi dhanka wilaayada gedo murtad cabdulaahi cabdi aadan oo ahaa gudoomiye ku-xigeenkii labaad ee maamulka ridadaha degmada beled xaabo oo dhowaan ku dhaawacmay qarax mujaahidiintu ay ka fuliyeen gudaha degmadaasi ayaa u dhintay dhaawacii soo gaaray dhanka wilaayada galgaduud qarax mujaahidiintu ay ku gubeen gaari cabdibilaah oo ay la socdeen maleeshiyaadka ridada baangaraafta ayaa ka dhacay gudaha deegaanka masagawaaye qaraxaasi waxaa ku dhintay labo askari oo murtadiin ah waxaana ku dhaawacmay shan kale oo isla maleeshiyaadka ridada ah guddi ka socday maktabka daacwada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa booqday goobaha waxbarashada ee deegaanka xaranka ah ee wilaayada jubbada dhexe cismaan axmed dhuubow ayaa warbixintan inooga diyaariyey muddooyinkii lasoo dhaafay maktabka dacwada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa wadaya dadaallo kor loogu qaadayo heerka waxbarasho bulshada ku nool wilaayaadka islaamigaha degmooyinka iyo deegaanada intuba dhowaan mas-uuliyiin ka socotay maktabka dacwada ayaa kormeer dacwo waxa ay ku tageen qaar ka mid ah deegaanadaha laga maamulo magaalada jilib deegaanadaasi oo ay ka socdaan waxbarasho joogto ah oo la siiyo dadka waaweyn deegaanka xaranka waxaa muddo sanad ah ka socotay waxbarasho loo qabtay dadka waaweyn ee ku nool deegaankaasi waxaana lagu barayey diinta islaamka intii uu guddiga ku jiray howlihiisa kormeerka ayay booqdeen mid ka mid ah goobaha ay dadka deegaanka muddada sanadka wax ku baranayeen waxaana halkaasi ka qabsoomay isku imaatin aqoon kororsi ah sheekh cabdiwaaxid waxa uu bulshada ku nool deegaankaasi ku booriyey in ay ku dadaalaan barashada cilmiga sharciga waayaan dowraad soo qaadateen casharo badan iyo duruus badan baad qaadateen oo inay ka muuqataa khayrka uun ka muuqdaa cilmiga wuxuu leeyahay meel lagu shubto waal lagu shubtuu leeyahay war biyaha xaggee lagu shubtaa soo waal ma leh haddaba cilmiga waalkiisa waa xaggee waa qalbigow wicaa'u lcilmi alqalbu mar haddii qalbigii waal u noqdo cilmiga waxaa loo baahan yahay inaan qalbigeenna sifayn oo salaamatu sarriga aan ku dadaalno maxaa yeelay cilmigu meel nadiif unbuu galaa laakiin meel wasaqaysan qalbi wasaqaysan ma gelahayo cilmi ma gelahayo soo inaan qalbigeenna sifayna ma aha ilaa cilmigu waa nuur xikmadu waa nuur meel nadiif unbuu cilmiga gelayaa nin layidhahaa sahal ibnu cabdilaahi tasturi oo s- oo salafka ka mid wuxuu leeyahay xaraamun calaa qalbin an yadkhulahu nuur wa fiihi shayun mima yakrahu allah qalbi wax ilaahay uu kahanayo uu ku jiro maba gelahayo nuur iyo cilmi xikmo ma gelayso wey marka waa inaan qalbigeen inaan nadiifinno wey intaasi kadib waxaa jiray su'aalo la weydiinayey bulshada laguna bixinayey abaalmarinno su-aasha waxay tahay maxay tahay suuradda nebi moxamed sala alla alay wasalam uu ku magacaabay inay tahay qur-aanka saddex meelood hal meel inay tahay su-aasha jawaabta haddaa isku daya suuratul ikhlaas Een, walaalka jawaabta uu ka bixiyey su-aasha waa jawaab sax ah waa suuratul ikhlaas su-aasha ku xigta waxay tahay sheeg saddex ka mida waxyaabaha waysada buriyo ama jebiya الخارج من السبيلين أكل لحم الإبل وردة عن الإسلام walaalka jawaabta uu ka bixiyey waa jawaab sax ah qaar ka mid ah dadka ku nool deegaanka xaranka ayaa ka warramaya heerkooda waxbarasho casharada ay qaadanayeen muddada sanadka ah waxaana joogaa tuulada haramka waxaana lasoo gebgebeeyey dowladda su-aal ayaana la weydiiyey su-aalihiina waan ka jawaabnay waxaana la siiyey abaalmarin gugubinaa dowladda wax badan ayaa laga faa'iidaya waxbarasho beryahan noo socotay oo taxaan noo ahaa alxamdulilah ilaahay fadligiisa maanta tartamo iyo wax noocaas ku galnay ijaasooyin lagu bixinayay bismillaah waxaan nahay dadka muslimiinta oo xaranka ku nool wax badanaa dowra noo soo socota ilaa hal sano dowrada maanta waa noo soo gabagabowda macalinka kow markoo la kulmaaye dadaa hataa bisinka la karsii waaye faataxadaa dad la karsii waaye dadka hadda culumay noqdeen maanta annagoo nabad ah oo barwaaqo ku jirno ilaahuma hadda adaa iskale ilaahu maadda adaa iskale dooro kheyr badan aa noo socota hal sano oo muddo ah oo dooro oo kheyr badan ilaahay muslimiin ilaahay aakhira ha ka abaalmariy tafsiirka qur'aanka kariinka tooxiidka kitaabooyin badan aa ka baran wax waafahan xadiiska seerada nebiga ilaahay ha barakaay salaada wixii naga waajibinays wixii naga burinays alxamdulilaahi rabbialcaalamiin ilaahay miisaankood xasanaadka aakhiraha u saa munaasabad lagu soo gebagabaynayay tartan cilmiyeed socday muddo isbuuc ah ayaa ka dhacday deegaanka ceelshiil ee wilaayada islaamiga galgaduud casaam carafaad ayaa inoo hayaa warbixintaasi تسابقنا تسابقنا فنون العلم سابقنا مسابقة بها فزنا بحمد الله أتممنا waxay ahayd munaasabad ballaaran ay ka soo qaybgaleen mas-uuliyiinta maamulka islaamiga deegaanka ceelbuur culimodiin waxgarad iyo qeybaha kala duwan ee bulshada taasoo lagu maamuusayay tartan cilmiye socday muddo isbuuc ah oo loo qabtay ardayda macadka qordoba farciisa deegaanka ceelshiid ee wilaayada galgaduud tartankan oo xiise gaara lahaa ayaa si guud ahaaneed u dhexeeyey siddeed majmuuco oo afar ka mid ay ka socdeen dhanka wiilasha afarta kalena ay ka socdeen dhanka gabdhaha haddaba si aan wax badan ooga ogaano qaabka ugu dhacay tartankaasi ayaa waxaa sharaxaad dheeraada ka bixiyey maamulaha macadka qordoba tartanka guud ahaan wuxuu soo maray ilaa iyo saddex wareeg wareega koowaad waxaa ku tartamay sideedda majmuuco waxayna kala ahaayeen majmuucatu abubakar sidiiq majmuucatu cumar bnu khadaab majmuucatu cuhmaan bnu cafaan iyo majmuucatu caliyo bin abi aalib oo afartoodaba ka socday dhanka iyo wiilasha afarta kalena waxay ka socdeen gabdhaha waxayna kala ahaayeen majmuucatu imaam shaafici majmuucatu imaam maalik majmuucatu imaam axmed ibnu xambal iyo majmuucatu abi xaniifa wareegii koowaad markii sideedda majmuuc ay ku tartameen waxaa loo soo gudbay wareegii labaad waxaa soo gudbay afar majmuuco afarta majmuuco ee soo gudubtay waxay ahaayeen laba majmuuco ee ka socotay wiilasha waxayna kala ahaayeen majmuucatu abubakar iyo majmuucatu cumar bnu khadaab laba kalena waxay ka socdeen tartamayaasha gabdhaha waxayna kala ahaayeen majmuucatu imaamu maalik iyo majmuucatu dadaal badan ay bixiyeen majmuucaadkii tartamayey ayaa ugu dambeyntii waxay guusha raacday majmuucada imaamu maalik oo ka socday dhanka gabdhaha waxaana ku xogay oo kaalinta labaad galay majmuucada cumar bin khadaab oo iyaguna ka socday dhanka wiilasha wuxuuna maamulka macadka qurduba siiyey abaalmarino kala duwan maadaama majmuucada imaamu maalik tartanka ay ku guulaysteen sideedii majmuucana dhegta dhiig ay usoo dareen sidaas darteeda majmuucatu imaamu maalik waxay ku guulaysteen abaalmarin lacageed taa oo dhan konton doolar oo uu talagalay maamulka machadka qurduba farciisa deegaanka celshiil waxaa sidoo kale xusid mudan in tartamayaasha majmuucada cumar binu khadaab iyagana ay soo dadaaleen run ahaantii juhdi iyo dadaal fara badan ay soo bixiyeen wareegii koowaad tartan xiise badan waxa ay soo galeen wareegii labaad sidoo kale ay ka soo gudbeen ilaa ay soo gaareen wareegii saddexaad sidaas darteed tartamayaasha majmuucada cumar bnu khadaab iyagana waxay lahaan doonaan jaa'iso sidoo kale waxaa munaasabada kelimad ku lahaa oo ka jeediyey mid ka mid ah waalidiinta deegaanka ceelshiid walaalayaal waad ujeedaan iftiin baa baxaya hal sano ka hor caruurtii halkan la keenay ayagoon waxba aqoonin maanta waad ujeedaan waxyaabaha ay soo bandhigayaan marka taas waxaa suurtageliyay allah subxaanahu wa tacaala kadibna dadaalkaas waxaa bixiyey maamulka iyo macallimiinta macadka qurduba oo kuwaas oo dadaal fara badan muujiyey waxqabad hagar la-aan ayay muujiyeen waan uga mahad celinaynaa waalidiinta haddaan nahay aada iyo aad ayaan ugu faraxsannahay waxbarashada aqoonta meesha taallo iftiin baa baxaya waxaa laga baxay mugdigii waxaa loo baxay nuurkii cilmiga allah hanoo sibaadiyey subxaanahu wa tacaala dhowaan ayay ahayd markii macadka qurduba laga asaasay deegaanka ceelshiid waxaana maanta laga dareemayaa horumar dhanka waxbarashada ah oo uu kusoo kordhiyey macadka qurduba bulshada muslimiinta ee ku dhaqan deegaankaasi aad baad umahadsantaa casaam bandhig cilmiyeed heer sare ah oo ay sameeyeen ardayda macaahida alricaaya iyo imaamu shaafici ayaa ka kala dhacay degmooyinka buulo fulay iyo buurdhuxun leh ee wilaayaadka islaamiga baay iyo bakool aan ku horumarno dhanka wilaayada baay waa kan abuuxasaan oo warbixintan inooga diyaariyey barashaa dariiqsame daaruur weeyaan la diirsade dowla toosan ugu imaa muasasadeena ricaaya
halkan waa xarunta macadka alricaaya oo ah macad ay wax ku bartaan gabdhaha muslimaadka ee ku nool degmada buulo fullaye xarunta wilaayada islaamiga ah ee baay waa macad ay ka qalinjibiyeen gabdho badan oo qaarkood haddaba macallimiin ay ka yihiin maraakiista iyo goobaha waxbarasho ee degmada buulafullaay iyo guud ahaan wilaayada oo dhan waa macad gacanta uu ku haya maktabka dhexe dacwada xarakada shabaab almujaahidiin islamarkaana loogu talagalay inuu soo saaro gabdho daaciyaad ah oo wax ka bedeli doona insha allah nolosha gabdho badan oo aan nasiib u yeelin in macadka ay soo xaadiraan dhowaan munaasabad ka dhacday gudaha macadka waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka socotay maktabka dhexe ee dacwada xarakada shabaab almujaahidiin mas-uuliyiinta maamulka wilaayada islaamiga ee bay culummo nuqabo waalidiin iyo marti sharaf kale ujeedka wuxuu ahaa bandhig ay sameynayeen gabdhaha wax ka barta macadka ah ricaaya iyagoona soo bandhigay wax yar oo ka mid a waxyaabaha ay bartaan wuxuu ahaa bandhig soo jiitay qulubta dadkii martida ahaa ee goobta ku sugnaa hadal badan haama lagama buuxshay markana idinkaga dhex baxo idinka iyo bandhigay ay sameeyeen gabdhaha macadka ah ricaaya فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا قال الله تعالى الله حيري وعباد الرحمن عباد الرحمن الذين كوي وعباد الرحمن يمشون سعنا على الأرض دولك دشي هونا سيد جنانا وإذا خاضبهم الجاهلون دتك جهلة مركي لها الليان قالوا وحي ليهن سلاما أي يسلمكم سلاما والذين كوي وعباد الرحمن يبيتون بريا لربهم ربي سجدا حاليا كو سجوسا وقياما حاليا كو تاغا نبينا صلى الله عليه وسلم هو أبو القاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم وهاشم من قريش وقريش من العرب والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم ولد الرسول صلى الله عليه وسلم بمكة يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول من عام الفيل sheekh cumar xayaakalla oo ka mid ahaa culummadii ka qayb galay bandhigga ayaa u hambalyeeyay gabdhaha reer ricaaya ee bandhiggan soo abaaburay maasha allah tabaaraka allah hambalya ayaan leenahay maxadu ricaaya hambalya ayaan leenahay jazaakum allahu khayran fahanii'an lilwilaaya wahanii'an liwliyaai lumuur wahanii'an lilmaktabi dacwa wahanii'an lilxarakati shabaab almujaahidiin runtii waxay qurux u yihiin maxadu ricaaya waalidiintii dhala bay qurux u yihiin wilaayada baay bay qurux u tahay maktabu dacwo ayay qurux u yihiin xarakatu shabaab almujaahidiin baad qurux u tihiin baaraka allahu fiikum allah idiin barakeeyo sheekh xamse abu jacfar waaliga wilaayada islaamiga ee bac oo isagana daawanayay bandhiggan reer ricaaya ay soo bandhigeen ayaa dardaaran dhaxalgalla u jeediyay gabdhaha wuxuuna kula dardaarmay inay noqdaan gabdho soo saara jiil diinta garab iyo gaashaan u noqdo
may ku midatiina dadka walku bedela lafadahaya ummataha ta nool ummataha ta nool dadka walku bedelanna fadawa ku midayta ummato ummata inqaadida badbaadida jahliga ku saarta hor u kaca iyo halganka ka garab surunta jiil jadiid ah oo xalaal ahoo nadiifa ilaahay diita astaan iyo calaamad ayaa tana hasaarana fadow weynbuaha yaa asaaskii lakadhasala fadaa yaa ku midatin reer reecaya haddii isagatin may rajayana insha allahu tacaala kaalintan ina gaadado doontan eedin eedna umahadsantiinaysa bogaadiyaana bandhiggan ay sameeyeen gabdhaha muslimaadka ee wax ku dhigta macadka ah ricaaya ayaa ku soo aadaya xilli bilihii ugu dambeeyey wilaayada islaamiga ee bay ay sare u qaaday dowraadka iyo goobaha waxbarasho ee degmada iyo guud ahaan wilaayada oo dhan mahadsanid abu xasaan markan iyo wilaayada bokool xalqada imaamu shaafici waa mid ka mid ah xalaqaadka waxbarasho ah ee ka furan wilaayada islaamiga ah ee bokool taas oo muddo siddeed bilood ah ka hor laga hergeliyey magaalada buurdhuxunle ardayda oo ka kooban wiilal iyo gabdho islamarkaana gaaraya toddobaatan arday ayaa ah ardaydii kasoo qalinjebisay madaarista qur-aanka kariimka ee magaalada buurdhuxunle waana arday xufaad ah oo haatan baranaya culumta kale ee shareecada munaasabad dhowaan ka dhacday masjidka jaamaca ah ee magaalada oo ay ku sugnaayeen mas-uuliyiinta wilaayada bokool culimo salaadiin waalidiin iyo qeybaha kale ee bulshada ayay ardayda kusoo bandhigeen cilmiga ay barteen الحمد لله القديم الباري ثم صلاة على المختار وبعدها كثيرة الرسول منظومة مجازة الفصول اذكر يقول الصحابي الذي روى هذا الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه جواب أنس بن مالك رضي الله عنه اذكر رقم هذا الحديث لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب جواب ستة عشر اذكروا المياه التي يجوز التطهير بها جواب المياه التي يجوز التطهير بها سبع مياه ماء السماء وماء البحر وماء النهر وماء البئر وماء العين وماء الترد وماء البرد تجب الزكاة زكاة واجبات في خمسة أشياء شان شيء وهي شنتن المواشي هولة إيوا الأثمان بيسة والزروع واللاورو إيوا الثمار مره وعروض تجارة جناسي بدعيس فأما المواشي هولة فتجب الزكاة زكاة واجبات في ثلاثة أجناس سدناع منها من المواشي كمده وهي سديدنا الإبل قال والبقر اللو والغنم إرن sidoo kale marti sharafkii kalimaadka ka jeediyey munaasabadda waxaa ka mid ahaa suldaanka guud ee beesha hadameh suldaan maxamed xasan bunow halkaatu imaamu shaafici muddada gaaba noo yeeda jartay maha bandhigday aran laliyaaba maana ardayta maheba leera kora ini in ulmo muddada gaaban ita aliintiha qaadadeen isa juhudiga oo ku muugata eedi eed aliinliyaabe maana maasha allah ilaahay yaka mahadsan ilaahay suurtageli mayb ang mahadyaane waalidiinta dhalli oo juhudigin ha kabiidi sheekhi tartiibtan hang tacliimi yang mahadnagaan maana may kale ang mahadnagaane wilaayada islaamiga bokool iska higaajinta nidaamkan yalahayti jazakallahu khayr yaleenayan maana waaliga wilaayada boqol sheekh cusmaan abo cabdiraxmaan oo kelimad qayim ah ka jeediyey xafladda ayaa ku dheeraaday ahmiyadda ay leeyihiin xalaqaadka waxbarashada walaalayaal ahamiyada yollayin halaqaadka cilmiga ah fawaa'id goonna ah yollayinga jarta oo meelo kale walbarashadan lahayn may kumada horta meelo walla ka barada masaajid ilaahay baytullaahi barakadiisa wadeeda tarbiyadiisa wadeeda oo unugu masaajidka kiirme hoob casharka laga jaro waqtiga la deero wal aadame ardayga markuu soo hadda cashar jeey kanaqsaday roogi safka hore ku tukude faa'iido ma laakiin goobaha kale walbarashada dhan saas ma imaana halaqaadkaas marka ahmiyaddaas leeyin waana halaqaadkuna ha ku deernay diintun islaamka una hani deerti sabab annagadan halaqaadkuma ahay culumiha ku bahasi qiyaado hogaanha ku bahay qudaadii ha ku bahasi dadka marka muthaqifiinta aqoon-yahankii ha ku bahaayan marka halaqaadka iyo iskuulaadkii iyo macaahidii geedka may nicmo badan a ilaahayna siiy iskuulaadkii oon ahamiidii oon yarahayna waano furunyin waan ku faa'iidaysadaay wilaayada sababta ka dhalidii in arrintuntan ayaa ka fikirta namber koo unugu markii dugsiga ku baha oo qur-aankii usa ay xifdiyo masiir jeymay nagada doon waa barasho markaasaa bilaawnad culuumtii sharciga ahay barashadii markaasaan bilaawdaas inta ka horeeyta taxfiidul qur-aanka ka jara aqaa'id yar yar iyo kutubo yaroo rasaa'il ka aadado ay dugsiga kaga aadado laakiin in sheekh caalimnimo la diyaariyo lan sheekh ee usnagada dalabatul cilmi usnagada ma inka bilaawdaase bacda taxfiidihi lilqur'aani alkariim marka insha allahu tacaala arrintaas marka walalanka talagalay may u ahaan wilaayadka khasabi in ardaydii meel ungudubaayaan aan lahayn waalidiintii marka markasta wilaayada la kulmayo leeyin iyo halkaanoo walbarasho la'aan eh hadda ardaydun toddobaatan ardayaa lainka sheegay tiradii wiilili gabdho ka kooban hal sheekha walbarahay nasiibaan weelatan halaqadaas inasan hallan imaamu shaafici mays in lanaa ay ku faa'iidaysaday ardayda intun layma eh dadka reer buurdhuhunla waalidiinta ee awlaada inasan ka warqabtaan la mutaabaceeyo la fiiri laku warqaba susurun inagana dhowaan ayay ahayd markii sidan oo kale bandhig cilmiyeed ay sameeyeen ardayda machadka albasiira oo ah arday xufaad ah kadib booqasho mas-uuliyiin uu hogaaminayay waaliga wilaayada bokool ay ku tageen xarunta machadka guud ahaan dhegaystayaal warkii caawa aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee andalus waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu